أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati kaafir ama suuratu xamiim almu'min casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda toddobaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi aladiina kuwa yaxmiluuna xambaarayo alcarsha carshiga kuwa xambaarayo malaa'igta carshiga xambaaraysa oo qaadayso iyo waman duul xowlahu agagaarihiisa ahaaday xowla alcarshi yusabbixuuna way nasahayaan rabbahum rabbigood bay nasahayaan multabisiina xaal ay ku dheehan yihiin bixamdi rabbihim rabbigood ammaantiisa iyagoo ku dheehan wa yu'minuuna way rumaynayaan bihi birabbihim rabbigood ayay rumaynayaan wayastakfiruuna way dembi dhaaf dalbaan liladiina kuwii ayay u dembi dhaaf dalbaan aamanuu rumeeyey yaquuluuna iyagoo dhahayo rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow wasicta waad u waasac noqotay kulla shay-in shay dhammaantiis raxmatan naxariis ahaan ayaad ugu waasac noqotay shay walbo iyo wa cilman ogaal ayaad ugu waasac noqotay shay walbo faqfir ee ilaah u dhaaf oo u dembi dhaaf liladiina kuwii taabuu soo noqday oo towbad keenay cani shirki shirkiga ka towbad keenay u dembi dhaaf watabacuu raacay sabiilaka wadadaadii raacay waqi ilaahu kori him iyaga ka kori cadaabaljaxiimi jaxiimo cadaabkeeda ka kori rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow waadkhil geli hum iyaga geli kuwa mu'miniinta ah jannaati cadnin negida jannooyinkeeda iyo beeraheeda geli allatii jannaadka oo wacadta aada yaboohday hum iyaga a u yaboohday iyaga geli iyo waman duulna geli salaxa hagaagay oo wanaagsanaaday min aabaa'ihim aabbayaalkood xaal ay yihiin wa aswaajihim iyo xaasaskooda xaal ay yihiin iyo waduriyaatihim ubadkooda xaal ay yihiin innaka adiga anta adigu alcasiizu ayaa tahay alla addoomihiisa ka adag alxakiimu ee falsan waqi ilaahu kori him iyaga ka kori asayi-aati xumaanyaalka xumaanta shirkiga ka kori waman qofkii taqi sayi-aati aad xumida aad ka xumaanyaalka aad ka dhowrtay yowma-idin maalinkaa aad ka dhowrto xumaanyaalka abaalmarintooda waman qofkii taqi aad ka ilaaliso ood ka dhowrto jazaa-a sayi-aati xumaanyaalka abaalmarinahooda yowma-idin maalintaa aakhiro faqad xaqiiqo ahee raximta waad u naxariisatay humankaas wadalika kaagaasna huwa isagu alfawsu liibaan waaye alcadiimu ee aada u weynin badan halkan rabbi subxaanahu watacaalaa waxyaabo badan buu uga hadlayaayo marka ugu horeyso malaa-igtiisii ayuu tilmaamayaa wax ka mid ah qeybna carshiga rabbi ayay sidaan oy xambaarayaan qeybna carshiga agagaarkiisa ayay ahaadeen iyagoo tasbiix iyo iimaan ku dheehan oo rabbina yacnii hufayo oo rabbi waxay ka hufayaan nuqsaan oo dhan sifaadkiisa kamaalkay ku ammaanayaan iimaan iyo ayaa lagu ammaanayaa iyaga laftooda malaa-igtaa waa ku tilmaamayaa alla aayadda waxaa kaloo aayadani alla ku tilmaamayaa malaa-igtu inay yihiin yacni makhluuq makhluuqa kale ee bani aadamka kuwooda wanaagsan anfaco inay yihiin ayuu tilmaamayaa anfacoodana waxaa ka mida waxay u ducaynayaan dadka ilaahay rumeeyey oo iyaga iimaanka la qaatay ee bani aadamka ah bay dembi dhaaf ilaahay u weydiinayaan iyo inuu cadaabka ka koriyo meeshaas marka iimaanka qiimo badnaantiisa waa laga fahmaa kufrigana foolxumadiisa maxaa yeeley kufrigu waa ka qadsan yahay qofka gaalnimada ku sifaysan ee dembi dhaafkan dembi dhaaf dalabkan ay malaa-igtu ilaahay weydiinayaan oo ay u weydiinayaan kuwa mu'miniinta iyagu waa ka aradan yihiin kuwan gaalada ah macnaha waxyaabahaas oo dhan marka aayaduhu way ka waramayaan marka alla wuxuu yidhi aladiina kuwa yaxmiluuna xambaarayo alcarsha carshiga malaaigta xambaarayo carshiga malaa-igta carshiga xambaarsan iyo waman malaa-ig xowlahu xowlal carshi carshiga agagaarihiisa ahaadeen yusabbixuuna khabarkii marka waa kan yusabbixuuna way tasbiixsanayaan oo rabbigood bay hufayaan oo nuqsaanta iyo ceebta ayay rabbigood ka hufayaan multabisiina xaal ay ku dheehan yihiin bixamdi rabbihim rabbigood ammaantiisa iyagoo ku dheehan yacni tasbiix iyo taxmiid ayay isku garab wadaan taana waxay tusaysaa addoonnimadooda inkastoo alla uu awooddaas siiyey oo carshiga rabbi ay xambaarayaan oo awoodda iyo hab abuurka alla uu siiyey haddana addoonnimada kama santaagayaan way macnaha ayb wayu'minuuna way rumaynayaan bihi billaahi allay rumaynayaan iimaanka marka maxaa loogu sifeeyey waxaaba la yidhi yusabbixuuna bixamdi rabbihim tasbiixdaasoo ma keenayso ayagu inay mu'miniin ay yihiin waa keenaysaa laakiin wayu'minuuna bihi waxaa loo yidhi iimaanka sha'nigiisa ayaa aada loo baraarujinayaa wax weyn inuu yahay oo xataa malaa'igtaas inaynan ka dhammayn iimaanka inay iyagu addoomo yihiin oo aynan ka santaagaynin aayaddii waxaan soo marnay fii suurati nnisaa aan kusoo marnay lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilah wala lmalaa'ikatu lmuqarabuun malaa'igta ilaahay loo dhoweeyey ma ka santaagayaan addoonnimo inay alla addoon u yihiin walahu man fi lsamaawaati waalardi waman cindahu laa yastakbiruuna can cibaadatihi walaa yastaxsiruun yusabixuuna alleyla waannahaara laa yafturuun marka inaynan iimaanka cidna aynan ka dhammayn oo malaa'igtaa alla u dhow iimaana laga rabaa iyagana waxaa lagu ammaanayaa iimaankaas ayuu rabbi subxaanahu watacaala uu ku ammaanayaa marka macnahaas ayaa iimaankii loogu tilmaamay iyadoo la fahmaayo malaa'ig un inay mu'miniin ay yihiin iyadoo la fahmaayo ayb wayu'minuuna way rumaynayaan bihi ay birabbihim rabbigood bay rumaynayaan wayastakfiruuna way dembi dhaaf dalbaan liladiina kuwii bay u dembi dhaaf dalbaan aamanuu rumeeyeen dadka mu'miniinta ah aamanuudan marka waxaa lagu macneeyey liahli laa ilaaha ila allah qataada sidaa buu yidhi dadka laa ilaaha ila allahu ahalka u ah ayay dembi dhaaf u weydiinayaan yaquuluuna xaal ay dhahayaan iyagoo dhahayo rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow wasicta waad u waasac noqotay kulla shay-in shay dhammaantiis raxmatan naxariis ayaad ugu waasac noqotay xaggeed wa cilman iyo ogaal oo naxariistaada iyo cilmigaaga shay walba waa gaaraa ogaalkaagana meel walbau gaaraa wax ka qarsoon male wax kaa qarsoon male naxariistaaduna iyada ayaa dhaqday oo hormartay oo caradaadii ka hormartay cid walbaa naxariis alla unbay dhinac gaal iyo muslimba naxariista wax unbay ka haystaan laakiin qiyaamaha markii la taga alla wuxuu yidhi fasaaktubuhaa liladiina yattaquuna wayu'tuuna azakaata waaladiina hum biaayaatina yu'minuun qiyaamaha marka la taga dadka tilmaamaha leh baa lagu gaariyeelaa naxariista marka raxmatan iyo wa cilman tamyiiz ahaan bay ku nasbisan yihiin waana tamyiizun muxawalun cani lfaacili oo waxay tahay wasicat raxmatuka wa cilmuka kulla shay inay ka dhigan tahay naxariistaada iyo ogaalkaagaba wax kasta waa u waasac wax ay ciriiri kasoo noqonayso ma jirto ayb marka intan marka waa nooc marka ducadoodii bay ka hormarsanayaan oo ilaahu naxariistaada meel walba adigay gaartaye iyo cilmigaaga iyo ogaalkaagee faqfir ilaahu haddaba u dhaaf liladiina kuwii u dembi dhaaf taabuu noqday oo mina shirki kasoo noqday wa yacnii shirki ka towbad keeni waa mu'miniintii marka watabacuu raacay sabiilaka jidkaaga qaaday oo jidkaagii raacay alladii amartahum jidkii aada amartay walazimuu laasimay alminhaaja aladii amartahum lusuumahu dariiqii aada amartay iyo manhajkii aada amartay inay maraan kuwii maray marka malaa-igta ama yacni dembi dhaaf dalabkooda iyo manqabadaa waxaa lagu mutaystaa qofku in uu yacnii shirkigana ka towbad keenay oo uu muwaxid uu yahay dariiqi nebigana markaa alle uu usoo diray ile dariiqa alle waa ka nebigu caddeeye inuu kaa isagana marka uu ku taagnaado haddaad marka sidaa ku sifaysan tahay malaa-igtii baa dembi dhaaf ilaahay kuu weydiinayaan waqihim ilaahu ka kori oo ka badbaadi cadaabaljaxiimi jaxiimo cadaabkeeda ilaahu ka badbaadi bay dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow wa adkhil geli hum iyaga gelina jannaati cadnin negida beeraheeda beeraheeda geli allatii taas oo wacadta aada yaboohday hum iyagaba aada u yaboohday geli ilaahu jannadaas iyaga geli iyo waman salaxa mantaani waxaa lagu cadfi karaa wa adkhil hum damiirka humta ku jira manta lagu cadfaa waxaa kaloo bannaan wacadta hum damiirka ku jiro in la geliyo lagu cadfo oo markaa waxay noqonay marka hore wamanna ilaahu geli jannaadkaasi salaxa hagaagay wanaagsanaaday geli jannooyinkaas haddii wacadtahum damiirka ku jira lagu cadfana waxay noqonaysaa allatii jannadii oo wacadta aada yaboohday hum iyaga aada u yaboohday iyo waman aada u yaboohday salaxa hagaagay marka xaggaasay labada mantaani marka in damiirka o adkhilhum ku jirana waa in lagu cadfaa waa bannaan tahay wacadtahumkan ku jirana waa lagu cadfi karaa ayb min aabaa-ihim aabayaalkood xaal yacnii uu ahaaday wa aswaajihim xaasaskooda xaal ay yihiin wa duriyaatihim iyo ubadkooda xaal ay yihiin kuwaas halkan marka waxaa laga qaadanayaa malaa-igta ducadooda waxay gaa qofka wanaagsani wanaagiisa iyo fiicnaantiisa qaraabadiisiina marka waxbuu ugu tari karaa laakiin waa hadday qaraabadu ayagu fiicnaayeen marka waman salaxa min aabaa-ihim salaxdaasi waxay ku dhacaysaa iimaan dhaba inay la imaadeen iyo towxiid haddii marka qofku ilaahay darajo weyn ou jannada uu gaarsiiyo aabbihiisa hooyadiisa eeilmihiisa xaaskiisa isagu ou qabo darajadiisa ayaa la keenayaa oo kor ayaa loo soo qaadayaa laakiin waa hadday iimaan iyo salaax ay ku raaceen hadday laakiin kala tageen oo ay diin ku kala tageen oo midna uu gaal noqdo iimaankii ka taga midna uu mu'min yahay markaasi hadda waxba isu tari maayaan suuratu duurna marka waa ugu tegaynayo waladiina aamanuu watabacathum duriyatuhum biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum wamaa alatnaahum min camalihim min shay ayuu alla yidhi marka camalulheyrka marka de qofku hadduu iimaan iyo wax fiican la yimid waxbaa u tari karaa oo nusuusta qaar marka way tilmaantay macnaha markana waxa uu yahay waalidka iyo ilmaha hadba kii wanaag badan meeshiisaa layskugu tegayaa laakiin waa haddii asalka wanaaga oo labadooda ka dhexeeya laakiin ay ku kala badnaayeen haddii laakiin lagu kala tago asalkii horeba waa eber oo waa kii ilaahay nabiyullaahi nuux ku yidhi inahu laysa min ahlika inahu camalu gayru saalix ayb marka duriyadu waxay wax tarayaan ama waalidku wuxuu wax tarayaa marka iimaan iyo laysku raaco malaa-igtiina marka sidaa ayay leeyihiin innaka adiga rabbiyow anta adigu alcasiizu alla addoomihiisa ka adag ayaa tahay alxakiimu ee falsan waqi ilaahu kori him iyaga ka kori asayi-aati xumaanyaalka ilaahu ka kori sayi-aadkan marka cuquubaadka waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray shirkiga laftiisa ilaahu shirki ka badbaadi marka shirkigu de sayi-aadka kan ugu weyn waaye mar walbana dadka ahlu khayrka waxaa lagu yaqaanaa waa cabsanayaanoo shirkigay ka baqayaan oo waxaan soo marnay nabiyullaahi ibraahim inuu yidhi wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam ilaahu aniga iyo ilmahaygaba naga fogay sanam inaan caabudno waa ka baqaya dadka marka wan wanaagsani marka allah wuxuu ku ammaanayaa inaynan rabbigood u shariig yeelaynin waa wax weynayda waaladiina hum birabbihim laa yushrikuun muminiinta allah wuxuu ku ammaanay rabbigood inaynan cibaadadiisa cid kale waxba ugu daraynin waa arrin laysku ammaano marka waana arrin laga baqo shirkiga oo haddii nabiyullaahi ibraahim uu ka baqay oo duriyadiisii uga baqay ibraahim cid aan ahayn markaa maxaad u malaynaysaa tafsiiru suurati ibraahimna waa kusoo marnay haddii shirkigu ibraahim ka baqay duriyadiisiina uga baqay inaga marka waa kaga waaba isagu macsuum buuba ahaaba isagoo sidaa ah innaga marka maxaad u malaynaysaa marka qof inuu rajo iyo yani didiilo been ah inuu inta ku geliyo uu ku yiraahdo war waxaan shirkigan iyo la sheegayo wax kuu dhow maahane waxaan faraha ka qaad shirkiga maxaa looga hadlayaa iyo ha ku kadsoomin waayo axaadiidta qaar waxay tilmaamaysaa shirkigu quraanshada oo habeen mugdi a socoto dhagax madow oo sisib a ku socoto waa ka qarsoonaan badan yahay sidaa marka la leeyahay waa ka qarsoonaan badan yahayna de shirkiga labadiisa noocba waa gelaya oo shirkul khafiyi shirkul khafiyi waxaaba ka mida istutuska iyo camalkaagii inaad yacnii ku raadisid ammaan iyo waxyaabo kale taas yay ka maqan tahay waa midda ugu daran waayo culimaduna ay yihaahdeen wadalika albaxru aladii laa saaxila lahu waa badweyn aan xeeb aysan ka dhoweyn waayn marka qofka marka la leeyahay shirkigu waa qarsoonaan badan yahay macnuhu waxay tahay meel dheerba kuuma jiro oo inaad istustusto shirkigay ka mid tahay oo cibaadadii aad alla keyrkii aad markaa isugu tustusto adduunye inaad ku raadisid cibaadadaada waxaas oo dhan waxay keenaya waa nooc shirkigii ka mid a diintaba qofka yaanu uga bixin marka waxyaabahaas oo dhan baa jiraan ayb waman qofkii taqi aad ka dhowrtay asayi-aati jazaa-a sayi-aati xumaanyaal abaalmarintooda qofkii aad ka dhowrtay yowma idin maalinkaasi faqad xaqiiqa ee raximtahu waa u naxariisatay kaas kaa laba macnaa ku jirta ama saddex in la yidhaha waman taqi sayi-aati fi ddunyaa xumaanta qofka aada adduunyada uga dhowrtay faqad raximtahu waad u naxariisatay yowma-idin maalintaa aakhiro qofkaad adduunyo xumi uga ilaalisay shirki uga ilaalisay aakhira waa u naxariisatay muqaatil baa sidaa ku fasirayo ayb faqad raximtahu yowma-idin marka min ataqdiimi wata'khiir bay iska noqonaysaa ayb waman taqi sayi-aati fi dunyaa kaad uga dhowrtay faqad raximtahu soo hormari waad u naxariisatay midkaasi yowma-idin maalintaas aakhirada macnaha labaad waxa uu yahay yacnii waman taqi lcadaaba cadaabka qofkaad ka dhowrtay yowma-idin maalinkaa faqad raximtahu waa sayi-aadkii marka in cadaab laga macneeyay sayi-aadka dambe waman qofkii taqi a ka ilaalisay asayi-aati jazaa sayi-aati sayi-ada cuquubadeeda yowma-idin maalintaa faqad raximtaha waaba u naxariisatay maalintaa aakhiro xumaan abaalmarinteed qofkaad ka ilaalisay waa u naxariisatay rabbiyow qataada macnahaas wata isagana ayb yowma-idintaasna marka yowma id yu-aakhadu bihaa marka laysku qabanayo maalinta yacni xumida laysku qabanayo qofka aada xumidiisa ka ilaalisay faqad raximtahu ilaahu waa u naxariisatay wadalika kaagaasi huwa isagu alfawzu liibaan waaye alcadiimu aada u weynin badan markii uu rabbi ka soo hadlay de malaa-igta iyo waxtarkeeda iyo ducada ay mu'miniin u duceynayso gaaladii iyaga marka maxaa lagu ciqaabay alla wuxuu leeyahay ina aladiina kafaruu ina aladiina kuwii kafaruu kufriyey yunaadowna waa loo dhawaaqayaa fi nnaari naarta dhexdeeda looga dhawaaqayaa maxaa la dhahayaana lamaqtullaahi ilaahay caradiisa ayaa akbaru weynin badan oo ka weynin badan min maqtikum idinka caradiina anfusakum nafihiina aada u carood lamaqtullaahi alla caradiisa iyaakum idinka uu idin carooday ayaa akbaru ka weynin badan min maqtikum idinka caradiina iyo ciilkiina anfusakum nafihiina aada u carood aada u carooteen carada aada nafsadiina u qabtaan waxaaba ka weynin badan midda uu alla idiin carooday ayb maqatakum rabbi waa idiin carooday id waqti buu idiin carooday tudcawna la idinkugu yeerayay ilal iimaani towxiidka xaggiisa la idinkugu yeerayay fatakfuruuna idinkana aada gaaloobayseen ood kufrinayseen markay naarta galaan oo naartii lagu soo albaabo ayay ciil iyo caro markaa yacnii nafsadoodii bay u caroonayaan marka nafsadooday u caroonayaan laba macnaa ku jiri karto qof walbaa naftiisiibuu u caroonayaa amase iyagiibaa qaarkood qaarka kale ku xanaaqayo oo u caroonayo markaas ayb marka allah wuxuu leeya in aladiina kuwa kafaruu kufriyey yunaadowna waa loo dhawaaqayaa naartii baa looga dhawaaqayaa marka khasanatu naar yaa u dhawaaqayaa maxay dhahayaan marka lamaqtullaahi laamkaani muxuu noqonaa saddex macnaa ku jirta laamkan in laga dhiga laam ibtidaa marka laamubtidaa aan ka dhigaynana yunaadowna ayaan waxaan tadmiininaynaa ay yaquuluuna lianna laamulibtidaha wuxuu galaa sida badan jumlo oo innada maksuurada abuu badana uu galaa marka innada maksuuradana dee qaalada waa tii ka dambeey jirtay marka waxaa la dhahayaa marka yaquuluuna waxay dhahayaan lamaqtullaahi marka laamubtida ayaa laamku laamubtidow saa ku noqona yunaadowna bimacnaa yaquuluuna oo kale laga macnaynaa markaas ayb alaa taqdiiri calaa taqdiiri yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa iyadoo laga qadarayo macnaha labaad in laga dhiga laamu yamiin waa midda muwada'a lilqasamta ah waxayna aayaddu shaahid u noqonaya ama markaa daliil ay u noqonaysaa laamta oo muwada'a lilqasam sida badan nuunu tawkiid iyo waxbay wadan jirtay mararka qaar iyadoo nuunu tawkiidkii ka maqan yahay baa laamku uu noqon karaa laamulqasam oo markaa lamaqtullaahi lawallaahi iyo maqtullaahi baa akbaru min maqtikum saas ayay noqonay laamulintimaana waa la yihaha laamtan ibnu jariir dabarina laamka in laamulqasam laga dhigo ayuu isagu uu rajaxay labadaas baa marka ugu weyn oo hadda marka yacnii mid saddexaadna waa iska jiraa oo in la yidhaha lamaqtullaahi xallad maxalla anna in la geliyo booski anna oo kale saasoo kale marka yacnii in la geliyana oo iyada lafteeda marka qaar baa sidaa tilmaamaya oo marka ay ka dhigan tahay anna maqtallaahi akbaru min maqtikum anfusakum ina aladiina kuwii kafaruu kufriyey yunaadowna waa loo dhawaaqayaa naartii dhexdeeda iyagoo ku jiro waxaa la dhahayaa lamaqtullaahi ilaahay caradiisa ayaa akbaru weyni iyaakum idinka uu idiin carooday lamaqtullaahi marka waa masdar udiifa ilaa faacilihi mafcuulkii waa muqadar oo markaa tarkiibku wuxuu noqonayaa lamaqtullaahi ilaahay carada caradiisii iyaakum idinka uu idiin carooday ayaa akbaru ka weynin badan min maqtikum idinka caradiina anfusakum naftiina aada u qabtaan carada aada naftiina u qabtaan waa laga weynyahay miduu rabbi idiin carooday markaad shirkiga ku jirteen taabaa ka weynin badan id tudcowna jumladan id waa daraf darafkan xaguu ku tacalluqaa waxaa loo soo qadaraa caamil maqatakum rabbi waa idiin carooday id waqti buu idiin carooday tudcowna la idinkugu yeerayo ilal iimaani iimaanka fatakfuruuna idinkana aada diideyseen meeshaa marka idtaan waxaan ku tacalujinaynaa maqatakum ficil aan usoo qadaraynaa waayo in lagu tacalujiyo masderkii lamaqtullaahi in lagu tacalujiya waa laga fiican yahay sababtoo ah masderka markuu camal falaayo siladiisa iyo isaga in khabar uu kala dhex galo ee siladii wuxuu isaga ku xirnaa macmuulkii gadaal la geeyo haddana lagu tacallujiyaa ma fiicna oo meeshaas marka waxay leeyihin nuxaada badankood ama sida jaadada ah in markaa masdarkani lamaqtullaahi markii la yidhi khabarkiisii baa la sheegay kadib ayaa marka macmuul isaga ila id haddaan dhahno waxay ku tacalluqaysaa lamaqtullaahi macmuulkiibaa marka gadaal la geeyey khabarkii baa lasoo hormariyey sidaasna marka ma dhacdo waaba diidayaa abu xayaan isaga nacam weliba zamaqshari iyo isaga sidaas qabo aad buu ugu yacnii raddigiisa ugu xeel dheeraadayba wuxuu yidhi mas'alada noocan oo kale ah nuxaa dadka naxwada dalabada naxwada iyo way kasaayaan buu yidhi marka inay isaga marka uu garan waayo aad buu u qariibsaday meeshaana aad buu markaa usii yacnii qanjaruuftay oo dadka qofka lagu sheegayo buu yidhi carab iyo cajanba inuu luqada luqada isaga u haysto haddiiba uu tan garan waayuu yidhi marka waa la yaab saasoo kaleu sheegay isaga laftiisa marka de meeshaa uu geeyey ma aha abu cali ilfarisi oo nuxaada waaweyn ka mid ah iyo ayaa laftiisa wuxuu leeyahay duruufta darafkan id lamaqtullaahi buu ku tacalluqayaa darafka iyo xarafka jarna wax badan baa layskaga dhaafaa eeka marar badanna naxwada waa ku aragteen in la leeyahy waxaas ma bannaana laakiin darafka iyo jaari majruurka iyo waa ku bannaan yihiin dhib male iyadoo laleeyahay baad arkaysaa tanna tii oo kale weeyaan marka waa la ysaga tacallujin karaa laak waa laga fiican yahay marka id tudcowna waxaan leenahay maqatakum uu idiin carooday alle id waqti buu idiin carooday tudcowna la idinkugu yeerayay ila aliimaani ila tawxiidi tawxiidkii fatakfuruuna aad kufri waad kufrinayseen ood markaa horeba ka kufrinayseen ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa sifaatka allah waxaa ka mida min sifaat illahi tacaala anahu yamqutu alkaafiriin gaalada iyo dadka xunxun alla waa waa u caroonayaa marka caro min sifaatihi waxaa ka mida marka allah inuu xanaaqo inuu raalli noqdo inuu naxariisto inuu wax cadaabayo sifa ficliya waay oo ilaahay cidduu doono ayuu u caroodaa marku doono u caroonayaa caradaasina hadda waxaa laga kasbanayaa waxay tahay mukhaalafo isaga la khilaafo marka sifa min sifaat illahi tacaala leanna caradii allah loo idaafeeyey marka waqadiballaahuna waa soo marnay ama waana mari waana mari doonaa intaas intaa dhan marka sidaasay tilmaamaysaa qaluu rabbanaa amatna اtnatayni waaxyaytna اtnatayni faاctarafna bidunuubina fahal ilaa khuruuji min sabiil mar haddii naartii intay galeen ayagii la yidhi carada allaaba ka weyn idin carooday midaad idinku naftiinii u caroonaysaan markaasi waxay rabaan marka adduunyadii in dibba loogu celiyoy soo dadaalaan meeshan un si uga baxaan hadda waxay qalqaalo u gelayaan marka si unma looga bixi karaa naartan qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow amatanaa waadna dishay imaatatayni laba dilid ayaadna dishay ithnatayni oo laba ah taas oo ithnatayni laba ah marka ithnataynidan waa sifo mawsuufkii laga xadfayo qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow amatanaa waadna dishay waadna dhinsiisay imaatatayni laba dilitaan ayaadna dishay ithnatay taas oo ithnatayni laba ah wa axyeytanaa waadna nooleysay ithnatayni laba nooleynna waadna nooleysay marka labada dilid waxay tahay dee markii intaan bani aadamka la abuurin wax jiri wax jira uusan ahayn oo aabihii dhabarkiisa uu ku jiray ma nooleyn oo waa dhinsanay xayaatadii baa la siiyey adduunkan buu yimid haddana mar labaad buu dhintay oo adduunyadii waaka waa laga baxayayo waa laga dhimanaya laba dhimasho waay marka intaan nolosha lagu siinin waxaad ahayd meyd markii nolosha lagu siiyey kadibna geeri iyo mowd baa kaaga dambeeyey laba soo maaha marka noloshiina waxaan tilmaanay hal waad soo noolaatay adduunyadaa ku noolaatay ee markaad dhimato kadib waa lagu soo nooleynayaa qiyaamaa lagu keenayaa waa nolol labaad marka labada geeri iyo labada nolol sidaasay tahay kayfa takfuruuna billaahi wakuntum amwaatan faaxyaakum uma yumiitukum uma yuxyiikum uma ilayhi turjacuun sidaas waay marka factarafnaa waan marka sidaan maxay waxbay rabaan inay ka hormariyaan waayo waxay ogsoon yihiin waxa naarta ay ku galeen waxaa ugu weyn kufruhum bilbacthi soo maaha ma lama soo nooleynaayo aakhira ma jirtaa kufrigoodu uu ahaa xooggiisa tii bay marka rabaan inay marka gargaar iyo wax ka galaan oo ay markaa ka cudur daartaan hadda waa qiraynaa bay leeyihin marka factarafnaa waan aqoonsannay oo waan qirnay bidunuubinaa dunuubteennii ayaan ictiraafanay oon qirnay ee fahal min sabiilin jid un ma jiraa wadda un ilaa khuruujin bixitaan lagu gaaro mina naari naarta looga baxo un ma jirtaa marka fahal ilaa khuruujin min sabiilin fahal min sabiilin ey fahal sabiilun mintu waa zaa'ida lianna shibhu nafyi bay gashay nakirana waa ka dambaysaa waxay ka dhigan tahay marka macno weyn baa ku jiro jid kasta uun waddo uun meeshaan looga baxo hadda ha ahaato waqti dambe ha noqoto si ciriiri ku jira ha looga baxo si waasacnimo ku jirta ha looga baxo war si un meeshan loo dhaafaa ma jirtaa waay waciid aada u badan oo ku jira waay waciid shadiid abaa ku jira si uun meeshaan looga baxo uun ama in laga dhinto oo bis ay noqoto sidaa markaa aan ku baaba-no ama inaan muddo kadib ma ka bixi doonaa si uun ma uga bixi doonaa meeshan qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow amatanaa waadna oofsatayoo waadna dishay imaatatayni laba dil taasoo ithnatayni laba ah wa axyaytanaa waadna noolaysay ithnatayni laba noolayn ayaadna noolaysay factarafnaa waan aqoonsannay oo waa qirannay bidunuubinaa dunuubteennii baan qirannay fahal min sabiilin fahal sabiilun jid un wadda un ma jirtaa ilaa khuruujin bixid intii ka ah loo maro mina naari naarta looga baxo un ma jirtaa mar unma laga baxayaa meeshaan ayb markaa sababka aynan uga baxaynin ayaa la tilmaamayaa daalikum kiinaasi alcadaabu cadaabkii waaye ama daalikum kiinaas oo cadaabka ah waaqicun calaykum korkiina mid ku dhacaya waaye ama daa-im dushiina ku noqonaya waaye sababta uu daa-im ugu noqonayaa waa maxay biannahu bisababi ana alxaala washa'na xaalka iyo sha'niga inuu ahaa darteed idaa goortii duciya allaahu duciya la baryo oo la caabudo allaahu alle kolka la caabudo waxdahu xaal uu yahay keligii kafartum waad kufrisaan oo waa kufrinayseen wain yushrak haddii lala wadaajiyo bihi alle cibaadadiisa wax kale wax loogu daro tu'minuu waad rumaynayseen idinka waa u sacabtumayseen waa aqbalayseen waad jeclaydeen falxukmu xukunka bicadaabikum idinka cadaabkiina la xukumay alyowma maanta lilaahi alla uu sugnaaday marka allihii alcaliyi sarreynta badnaa alkabiiri ee weynaa wax kasta ka weynaa ayuu u sugnaaday marka cillada iyo sababka aada naartan ugu jirtaan oo idnan uga baxaynin waxay tahay idinka markii alla keliya hala caabudo la yidhaahdo waad xanaaqayseen waad kufrinayseen waad diidi jirteen markii ilaahay iyo cid kale la sheegana oo ilaahay wixiisii cid kale wax loogu darana idinku markaa waad rumeynayseen oo waa aqbalayseen taasaa idiin keentay halkan inaad ku waartaan oo aayatiinkiinu ay uu noqdo marka dalikum in la yidhaha alamru dalikum alamru arrinka dalikum kiinaas un weeyaan in la dhaho ama dalikum kiinaas alcadaabu waayo cadaabkii maxaa cadaabka u gasheenna biannahu shanigu inuu ahaa darteed xaalka iyo shanigu inuu ahaa sababkeed ama dartiis ayaa xaaladdu ay sidan u noqotay idaa hadi shanigu marka muxuu ahaana idaa haddii duciya allaahu alla loo yeero loo yeerto oo cibaado la baryo ilaahay ama la caabudo waxdahu xaal uu yahay keligii isagoo ah haddii loo yeerto yaa allah la yidhaah amaba ilaahay keliyaba la caabudo kafartum idinku waad diideyseen oo arrintaa iyadaa waad dafirayseen oo waad ka fogaanayseen wain wain yushrak haddii la wadaajiyo bihi alle haddii waxdaaniyadiisa cibaadadii isaga ou lahaa haddii qeyrkii lala wadaajiyo tu'minuu waad rumaynayseen waad rumaynayseen macnahada waa aqbalayseeno taasaad jeclaydeen waay marka towxiidkiina waa necbaydeen oo waa diidanaydeen shirkigiina waa rabteen falxukmu xukunka oo idinka la idinku cadaabaya maanta lilaahi allah iskale alla u sugnaaday marka idinka tu idinka idiin taal ma aha cid kalena mid u taalla ma aha xukunka maanta la idinku ciqaabayo idin dul saaran alla allo u sugnaaday allihii alcaliyi sarreeyey alkabiiri ee weynaaye cid ka weyn aanay jirin yani waa sarreeyaa cid ka sarreysa ma leh waa weyn yahay cid ka weyn ma leh ayb sidaa marka waxaa weeye waa kaan marka saa ayaa loogu jawaabayoo macnuhu marka wuxuu ka dhigan yahay daaliku aayaddan dambe iyo tan hore calaaqada ka dhexaysaa waxaa aayadda shay laga tegay oo aan la xusin laakiin siyaaqa laga garanayaa jiro fahal ilaa khuruujin min sabiilin markay yidhaahdeen baa waxaa lagu yidhi laa sabiila ilaa dalika naarta jid aada uga baxdaan ma leh oo sababtu maxay tahay khuluudkan iyo naar in lagu waaro maxaa maxaa noo keenay dalikum biannahu idaa duciya allahu waxdahu kafartum ayb meeqaa maanta marka tawxiidka ku canaanyoonaysa oo dhibsanaysa oo markiiba lasoo qaado tawxiidba la sheego yacnii aan aada u dhibsanayo aan dhagaysa karin baynamaa qofka mu'minkaa tawxiidku mar walba inuu dhagaysto aada u jecel yahay leanna tawxiid marka laga hadlayo xaq bani aadam laga warami maayo xaqullaahi baa laga hadlaa laakiin maanta dadka yacni xuquuq bani aadam iyo xuquuq xayawaan iyo nin walbaa xuquuqdiis unbuu ka sheekeeyaa maanta dadku waxay isku dilayaanna xuquuq nin walbaa xaq buu sheeganaya waxbaa iga maqan buu leeyahay kii alle haddii laga hadlana naga daayaa lale hal mar un ha laga hadlo maxaa mar walba loogu celcelinayaa waxaa ka yaab badan marka mararka qaar aada aada ula yaabaysaa qof dhahayo caqiidada iyada dhanba wax kooban oo yar waayo uu kuleeyahay nacam arkaanuliimaan meeqo waayo waa lix arkaanulislaam meeqo waayo waa shan caqiidoo dhanba intaas waayo uu kuleeyahay nacam waa maxay marka caqiidadan laga hadlaya laga hadlaya furuucda fiqhigana aaday u tiro badan tahay buu kuleeyahay salaad soon zako yaa la gelaa kaasi inuu wax akriyaba maba ku fiicnaba nacam maxaa yeelay salaadan iyo soonkan aad baa loo faahfaahiyey aada leedahay maxaa aasaas u ah maxaa aas-aas u ah tawxiidkiisa oo aasaas uma aha qur-aankase tawxiidka yaa ka bayaani og qur-aanka ilaahay hadda yacni intaan tafsiirkan marayno meelna kama maqna yacni tawxiidkii mar walba isagaa la qarira dadka aayatiinkooda aakhiro inay ahlu janno noqonayaan iyo inay ahlu naar noqonayaan tawxiidkuu ku xiran yahay qofkan tawxiidkii iyo salaadii kala qaadaya muxuu yahay isaga salaadii marka la gelaya alla keligiisaa lagu caabudaa soo iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin cibaadaadkii oo dhanba waxa wax loo caabudayaba alle waa tawxiidkaas marka inaad tiraahdid arkaanul-iimaan ee markay lixtaha an tu'mina billaahi soo iyada in la faahfaahiya uma baahno leanna haddaad leedahay waa aqiimu salaata waxay u baahatay intaas oo faahfaahin aaminuu billaahi maxaa u diidaya in aada loo faahfaahiya marka qofkaasi qalbigiisa xasaasiyad ku jirto masaa-ishii tawxiidka isaga laftiisa ka qaldan mugdi baa uga jiro ma raba marka inay la bayaaniyo ama uu bayaan yani bayaankiisa in aada loogu dadaalo ma rabo laakiin qur-aanka manhajkiisu wuxuu yahay tawxiidka bayaanintiis meel walba waa laga dabagalay si dadkan gaaladaa ama kuwan iyagu yacni ilaahay qeyrkii la caabudayo wax xujo ah aynan ugu harin nabigana calayhi salaatu wasalaam dhimashadiisa agteeda ayuu tawxiidka ka hadlayay oo wuxuu lahaa allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad lacana allahu lyahuuda wاnasara itakaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid alaa falaa tatakiduu lqubuura masaajid fainii anhaakum can dalika dhimashadiisii saas u ahaa xadiidka jundub shan maalin intuunan dhimanin ka hor buu nebigu sidaa lahaa bilowga horena maxay diintu ku bilaabatay yaa ayuha lmudathir qum faandir warabaka fakabir ilaahay maxaa lagu weyneeyaa oo tawxiid ka weyn ma leh marka dadku maahan inay tawxiidku ka cararaan tawxiidka marka laga sheekeeyo kulamaa laga sheekeeyo xaq ilaahay baa laga sheekeynayaa qalbigaagu marka waasac inuu u noqdaa la rabaa afaman sharaxa allahu sadrahu lilslaami fahuwa calaa nuurin min rabbihi faweylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illahi ayb marka alla subxaanahu watacaala sidaabaa qoladan marka inay naar ku waaraan taasaa u keentay marka towxiid loo alla loogu yeero waad kufrinayseen buu ilaahay leeyahy wain yushrak bihi haddii alla lala wadaajiyo cibaadada keyrkiina tu'minuuhu waad ajiibayseen oo waad rumaynayseen taasi shirkigaad rumaynayseen falxukmu xukunka la idinku ciqaabaya lilaahi alla u sugnaaday allihii alcaliyi sarreeye cid ka sarraysa aynan jirin alkabiiri weynaa ee cidka weyn aynan jirin huwa aladii yuriikum aayaatihi wayunazilu lakum min alsamaai risqa wamaa yatadakaru ilaa man yuniib huwa alle alladii allihii weeyaan yuriikum idintusaayey aayaatihi aayaadkiisa ka idintusaya waayo alle ay xujajahu buu idintusayaa xujooyinkiisa calaa waxdaaniyati illaahi ilaahay waxdaaniyadiisa aayadaha iyo xujajka tusayo aayadaha waxdaaniyada alla tusayo alla waa kan idin tusayo aayaadka towxiidkiisa idinku hagayo ayb ayb meeshaas marka huwa aladii yuriikum aayaatihidaas hore waa aayadihii la akrinayay qur-aanka ama nebigu sal ll slam xikmadiisii iyo waay tii kalena waa tanaa marka oo kowniga wayunazilu alla waa kan soo daadejinaya lakum idinka idiin soo dejinayo min asamaa'i samada xaggeeda idinka soo daadejinayo risqan risqi samada idinka idinkaga soo dejinayo waayo alle wamaa yatadakaru ma waansamayo ilaa man axad un maahane yuniibu ilaahay u noqonayo mid ilaahay u noqonayo unbaa waansamo ayb labadii aayadba marka abu xayaan alandalusi wuxuu leeyay labadii aaya labadii nooc ee aayaadkuba meeshan waa isugu jiraan huwa aladii yuriikum aayaatihi waa aayaadkii qur-aaniga kuwii la aqrinayo wayunazilu lakum min asamaa'i risqanna waa aayaadkii kowniga ahaayee nagu xeernaa maxaa yeele mar walba waxaan arkaynaa iyadoo abaar ay jirto dhulku qallalan yahay roob buu ilaahay keenayaa waa cagaaranayaa waxbaa la beeranayaa xoolihii baa marka yacni dararaayo caanihii iyo hilibkii iyo dalagii soo go-ayay iyo ayaa dadku ay ka yacni yay cunayaan marka samadaa laga arsuqayaa dadka alla waa kan samada idinka arsuqayo waay marka taana waa waxdaaniyada allaad ku garanaysaan middan dambe oo waa calaamad aayad kowni ah aayadihii hadda aan akrinaynina waa aayaad la akriyo qur-aani ah haddaba fadcuu tuuga allaaha alla barya oo tuuga mukhlisiina xaal aad tihiin kuwii u baraxtirayo lahu lilaahi alla kuwii u baraxtirayo idinkoo addiina cibaadada walow kariha haba naceen alkaafiruuna kuwa ilaahay diiday ee gaalada ah haba naceenba aayadana ibnu marka cibaadadii baa marka laystusaaleynayaao alla wuxuu yidhi fadcuu caabuda fadcuu barya allaha alla barya markaad alla baryaysaan say ahaanaysaanna mukhlisiina idinkoo kuwa saafi garaynaya ah idinkoo barax tiraya lahu lilaahi alleh addiina cibaadada idinkoo alla u barax tirayo rabbi barya marka ducadii maxaa meeshaa marka ku jiro markaad yacni wax rabtaan oo aada gargaar aad rabtaan ood rabbi baryaysaan cid kale waxbaha ugu darinina oo ducada ilaahay ku khaalis yeela isaga keligii idinkoo u baraxtirayo cibaadadii diinkii sidaa rabbi u barya walidaalika walow kariha alkaafiruun ibnu kathiir wuxuu yidhi mushrikiinta jidadkooda iyo daraa-iqdooda iyo habka ay wax u baryaan idinku khilaafa waay macnaha leanna mushrikiinta ilaahay iyo keyrkii bay isla baryi jireen laakiin idinka alla keliya barya sidaasaa laga wadaa walow kariha alkaafiruuna fadcuu tuuga caabuda allaha alla caabuda mukhlisiina idinkoo u baraxtirayo lahu lilaahi alla addiina cibaadada addiin marka ducadii waa cibaadadiida xadiidkii nabiga waxuu ahaa adducaau huwa alcibaada baryadu iyadaa cibaado ah leanna qofku markuu wax baryayo axadka uu baryayo waa isu duleynah cibaadadiina waxaa ku jirto macna tadallul cibaadada de tadallul iyo maxaba iyo ayaa ku jirto saa darteed qofku marka uu rabbi baryaayo gacmihii buu kor u taagayaa rabbi buu ammaanayaa isaga dembigiisiibuu qiranayaa baahidiisiibuu bannaanka soo dhigaa simatu lcubuudiya marka addoonnimadii calaamad ducadaaba u ah banaan adiga markay dhibaata kugu dhacdo kaad isu duleynaysa marka oo aad ka baqayso kaasaad caabudaa marka qofku hadduu alla yahay waad badbaadaysaa haddii adda ilaahay keyrkii uu yahayna de waxaan shirkiga laga sheekaynayo qofka ku dhex jira rafiicu darajaati dulcarshi yulqi ruuxa min amrihi calaa man yashaau min cibaadih huwa alle rafiicu darajaati raaficu darajaati darajaadka midka kor yeelaya waay dul carshi carshiga ka u saaxiibka ah yulqii waa ridayaa alle alruuxa waxyigii ayuu ridayaa ama qur-aankiiba min amrihi amarkiisa xaal uu ka ahaaday calaa man duul korkood ayuu ku ridayaa yashaa-u uu doonayo isaga min cibaadihi addoommadiisa xaal ay ka mid yihiin kuwaasi liyundira si uu alle u digo annaasa dadkiisao ugu digo alleh yowma talaaqi liyundira si uu u digo yowma talaaqi isla kulmitaanka maalinkiisa si uu ugaga digo alla subxaanahu watacaala yowma maalin si uu yacni inuu ka digo hum iyaguba baarisuuna kuwii muuqanayo dhulka korkiisa kasoo muuqanayo ay yihiin laa yakfaa ma qarsoonaanayo cala allaahi alla korkiisa ka qarsoonaan maayo minhum min acmaalihim acmaashooda xaal uu ka mid yahay shay-un shayna yaquulu llaahu alla wuxuu dhahayaa liman iyow u sugnaaday almulku mulkiga yow u sugnaaday alyowma maanta isagaa isu jawaabaya marka lilaahi alla u sugnaaday allihii alwaaxidi waaxidka ahyo keliga ahaa alqahaari dad qahridda badnaayo addoommadu siduu isaga raba un marka ay raacayeen ay raacayaan rafiicu darajaati marka huwa ayaa loo soo qadaraa waa khabar marka mubtaduhu ka xadfan yahay huwa alle rafiicu darajaati raaficu darajaati darajooyinka kan kor yeelayo waayo alle rafiic bimacnaa marka raafic in laga macneeyo lianna amhilatu lmubaalagada macnaa faacil inbaylayay wadataan waxaa kaloo bannaan in la yidhaha rafiicu darajaati yacni alle mid sareeya waay ayb dulcarshi carshigii u saaxiibka a alle marka makhluuqiisa waa ka sareeyaa oo darajo marka ahaan iyo wuxuu uga sareeyaa iyo yacni daata ahaan iyo sifa ahaan iyo si walba uga sareeya huwa alle rafiicu darajaati raaficu darajaati darajaadka dadka midka kor yeelaya waay ambiyadii iyo saaliiin yacnii sidiiqiintii iyo shuhadadii iyo saalixiintii iyo darajadoodii kan kor uqaaday waay u qaadaya waayo alleh dulcarshi carshiga u saaxiibka ahaa yulqii waa ridayaa alle alruuxa waxyiga ruux aruuxa meeshan waxyigaa laga wadaa min amrihi amarkiisa xaal uu ka ahaaday calaa man axad korkii ayuu ku ridayaa yashaa-u uu doonaya yacnii qofka uu doono u waxyoonayaa waaye min cibaadihi addoommadiisa xaal uu ka mid yahay cid allaale cidduu doono isaga ayuu waxyiga siinayaa liyundira si uu u digo alle yowma talaaqi isla kulmitaanka maalinteeda si uu alle uga digo marka yowma talaaq maxaa loogu bixiyay yaa isla kulmayo macaani badan baa laga sheegay waa maalinka ay daalimka iyo madluumka waa kulmayaan kii wax dulmiyey kan la dulmiyey khaaliqii iyo makhluuqii baa kulmaaya maalinkaas na allihii wax abuuray iyo kuwii la abuuray baa kulmaayo waa maalin weyn marka na yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin waxaa kaloo markaa yacni kulmay ahlu samaai waalardi malaa'igtii samada joogtay iyo kuwii dhulka joogay waa kulmayaan macaanidaa faraha badan baa ku jira ayb kuwii layacni wax caabuday iyo kuwii la caabuday baa kulmaayo ayb yowmadan dambe marka waxaa laga bedelayaa yowma talaaqida liyundira inuu digo ayuu alle waxyigiisa ugu dejinayaa cidduu doono yowma talaaqi isla kulmitaanka maalinteeda inuu digniin uu dadka ka siiyo yowma maalin inuu ka digo yani maalin inuu digo alle hum iyagu baarisu dadkii baarisuuna kuwii dhulka korkiisa kasoo muuqanayo kuwa kasoo muuqanayo ay yihiin ay baarisuuna min alardi dhulkay kasoo muuqanayaan laa yakfaa ma qarsoonaanayo cala llaahi alla korkiisa minhum xaal uu iyaga acmaashooda uu ka yacni ahaaday shay-un ma qarsoonaanayo waxba acmaashoodii ka mida ilaahay ka qarsoonaan maayo liman ilmulku yaquulu llaahu alla wuxuu dhahayaa markii naf kastaa ay geeri dhadhamisay xataa malaa'igtii la oofsaday oo isaga keligii uu nool yahay ayuu wuxuu dhahayaa liman yaa iskale u usugnaaday almulku mulkiga alyowma maanta yaa iskale usugnaaday isagaa isu wax jawaab bixinayaa marka male lilaahi alla usugnaaday allihii alwaaxidi keliga ahaa oo yacni ku keli ahaa yacni cibaadada ku keli ah oo keligii la caabudo xaq loo caabudo rubuubiyada ku keli ah magacyada iyo tilmaamaha wan wanaagsankan ku keliga ah alqahaari ee addoommadiisa tan isaga uu rabo ou qadaray uun ku qahrayo ku qasbayo oo aynan ka leexleexan karin alyawma maanta waxaa la dhahayaa alyawma maanta tujzaa waa la abaal marinayaa kullu nafsin naf dhammaanteed baa la abaal marinayaa bimaa baa lagu abaal marinayaa kii kasabad ay kasbatay oy shaqaysatay ayaa lagu abaal marinayaa laa dulma dulmi isdulmin alyawma maanta ma ahaanin dulmi maanta ma ahaanin oo cadaalad baa jirto in allaha alla sariicu lxisaabi xisaabtiisu miday degdegaysa wey naf walbaa waxay kasbatay muxsinkii ixsaankiisii baa lagu abaalmarinayaa xumaanta kii la yimidna xumidiisa laa dulma dulmi alyowma maanta tujzaa waa la abaal marinayaa kullu nafsin naf dhammaanteed baa la abaal marinayaa bimaa kii baa lagu abaal marinayaa kasabad ay shaqaysatay laa dulma dulmi alyowma maanta ma ahaanin in allaha alla sariicu lxisaabi xisaabtiisu miday degdegaysa waandirhum yowma alaasifati idi lquluubu lada lxanaajiri kaadimiin waandir dig hum iyaga u dig dadkii u dig nebiyow yowma alaasifati yowma asaacati saacaddii maalinta ay dhacayso uga dig saacaddii day alaasifati dhaweyd saacaddii dhoweyd maalinta ay imaanayso uga dig dadkan marka sidaa markaan ku wadno alaasifati macnaheedu marka waxay tahay alqariibati waay macno ahaantii dhoweyd marka alaasifati waa sifo mawsuufkeedu xadfan yahay marka waandirhum yowma saacati alaasifati saacaddii dhoweyd leanna asifati alaasifatu buu alla yiri tii dhoweyd baa soo dhawaatayba iyadoo awalba dhoweyd bay soo dhowaatay haddana marka saacadda dhow maalinteeda dadkan ku cabsi geli oo ugu dig qofkii hadda marka ilaahay ka cabsanayana de saacadda iyo qur-aanku dignin waa ugu filan yihiin ayb waandir u dig hum iyaga u dig yowma alaasifati yowma asaacati saacaddii maalinteeda ugaga dig alaasifati dhoweyd saacaddii soo dhow yacni dhoweyd maalinkaa yacni uga dig id waqti uga dig alquluubu marka id iyaduna waa bedelo waxaa laga bedelayaa yowmada hore waandirhum u dig id waqti ugu dig yacni ugaga dig alquluubu quluubtu lada lxanaajiri kalxamaha agtooda ay ahaanayso kaadimiina xaal ay yihiin kuwii cabursan oo murugsan maa lildaalimiina kuwa dulmiga falay oo shirkiga ku dhacay uma sugnaanin min xamiimin ku dhowrayo oo u dhow oo iyaga anfacaya uma sugnaanin walaa shafiicin mid ergeynayana uma sugnaanin kaas oo yudaacu la adeecayo la maqlayo laba shay baa marka layskaga digayaa saacadda oo dhow shayga labaadna idil quluubu ladal xanaajiri marka saacaddada ay timaado maxsharkii qiyaamaha dadkii la keeno quluubtii kalxamahay soo gaarayeen meesheediina waa kasoo tagtay mana bixin xaalad marka aada u cakiran wey ayb marka alla wuxuu leeyahay waandirhum udigi yowma alaasifati yowma saacati alaasifati saacaddii dhoweyd maalinteeda uga dig id waqti uga dig alquluubu quluubtu lada lxanaajiri cinda alxanaajiri dhuunta yacni agteeda ay ahaatay ayb alxanaajir xanjarada waxaa weeyaan meeshaas sawdku iyo uu ka soo baxo marka wadnihiibaa intuu soo dhaqaaqayba wuxuu gaaray marka dhuntii id waqti alquluubu quluubtii lada alxanaajiri cinda alxanaajiri dhuunta agteeda ay ahaatay cabsi darteed kaadimiina waxaa leeyihiin kuwa cabursan oo murugaysan iyagoo murugaysan maa lildaalimiina kuwa dulmiga falay uma sugnaanin daalimiin marka halka aayadan maa lilmushrikiina laga wadaa maxaa yeele haddii daalimiinta dulmiga laga macneeyo dulmun duuna dulminkii ahaa ee aan shirkiga iyo gaalnimada ahayn haddii laga macneeyo macno faasida meeshaa kasoo baxayo wuxuu noqonayaa qof dulmi macsi sameeyey wax u shafeecaya ma leh meeshaasna marka shafaacada nebigana iyo mu'miniintaba ahlu kabaa-irta waa gaaraysaa marka ahlu kabaa-irtii inaan loo shafeecaynin caqiide sax amaa waa caqiidada muctasilada iyo khawaarijta aayaddanna marka waa soo daliishadaan oo waxay yidhaahdaan maa lildaalimiina min xamiimin baa ilaahay yidhi ninkii dembi galay sowma daalim ma aha naftiisa sowma dulminin haa ee wax u shafeecaya ma leh saa darteed qof naar galay oo soo baxaaya male bay leeyihin laakiin aayaddan maa lildaalimiina macnaha loo jeedaa maa lilmushrikiina kuwaas waayo kuwa aan ergeyn iyo shafaaca midna aan helaynin laakiin qofkii mu'min ahayo towxiid adduunkii uga baxay ee macaasi markaa la tegay aakhiro uunan ka towbad keenin kaa shafaacada nebiga waa gaaraysaa wa shafaacatii liahli lkabaa'iri baa nebiga laga wariyey sala allahu calayhi wasalam dulmiga dadka mu'miniinta laftooda in markaa yacni ayagoo haddana dulmi lagu sifaynayo jannada inay gelayaanna waxaan kusoo marnay suuratu faatir soo maahay uma awrahna alkitaaba aladiina اstafayna min cibaadina faminhm daalimu linafsihi waminhm muqtasidu waminhm saabiqu biاlkhayraati biidn اllahi dalika huwa alfadl اlkabiir jannaatu cadnin yadkhuluunaha intaasba daalimka iyo muqtasidka iyo saabiqaba waa gelayaan maa lidaalimiina kuwa dulmiga falay mushrikiinta uma sugnaanin min xamiimin ku dhowrayo oo ilaalinayo ama min xamiimin mid u dhow iyaga oo anfacayo uma sugnaanin walaa shafiicin ku ergeynayana uma sugnaanin shafiica oo yudaacu la maqlayo oo la adeecayo yaclamu alla waa ogyahay khaa'inata alacyuni indhaha wax khiyaanaya alla waa ogyahay indhaha wax khiyaanayo alla waa ogyahay iyo wamaabuu alla ogyahay tukfiya ay qarinayso asuduuru laabaha aayaddanna muraaqaba ayay kugu bixineen waa in ilaahay lagu caabudaa mashhadulmuraaqaba mashhadulmuraaqaba waxaa la yidhaha inaad mar walba la socoto inuu ilaahay ku arkaayo haddaad guri isku xirto mugdi haddaad ku jirto waxa aad samaynaysa rabbi oo kuu jeedaa saa darteed marka ina rabbaka labilmirsaad wahuwa macakum ayna maa kuntum ha isdhihin marka dadka indhahooda markaad ka maqan tahay sidaa rabta yeel ee ilaahay indhi yacni indhihiisu waa kuu jeedaan mana kaa qarsoonaanayaan ayb marka muraaqabadii marka in ilaahay lagu caabudo khaa-inat alacyuna wa acyunina waa min idaafati sifati ilaa mawsuufiha waxay ka dhigan tahay yaclamu alla wuxuu ogyahay alacyuna alkhaa-inata isha khiyaanada ku sifaysan alla waa ogyahay ayb meeshaan marka culimada qaar waxay ku macneeyaan qofka yacnii markaa haweentii ishiisa ay ku dhacdo hore aan ishiisa hore ka laabaynin oo haddana fiirinayo oo haddii markaa suurtagal ay u noqon lahayd iyadoo qaawan inuu arkana jeclaan lahaa inuu fiiriyo ou arko haddana dadka marka ay arkaanna ka dhuumanayo haddana isha ku qabanayo marka aan loo jeedin ama dad aynan arkaynin iyo kalena ishii marka yacni haweentii fiirinayo cawradeedii iyo waxa la midka ah kaasi marka bani aadamkii iska qarinayo rabbi waa arkayaa waa isha wax khiyaanaysa taasna waa laga macneeyaa iyo wamaabuu alla ogyahay tukfiya ay qarinayso asuduuru laabaha ay qarinayaan wallaahu alla yaqdii waa xukumayaa bilxaqi xaq ayuu xukumayaa xaquu wax ku xukumayaa cadaalad waladiina kuwa yadcuuna ay tuugayaan min duunihi min duunillahi alla sokadiis ay tuugayaan laa yaqduuna ma xukumayaan iyagu bishayin waxba ku xukumi maayaan iyagaaba la xukumaa in allaha alle huwa isagu alsamiicu weeyaan alla maqlid badan albasiiru arkid badan waayo alle ayb laa yaqduuna bishayin macnaha laa taclamu shay-an waxba ma oga waay waxna ma awoodayaanba awalam yasiiruu miyaynan soconin fi lardi dhulka korkiisa miyaynan soconin fayanduruu markaa ay fiiriyaan kayfa sideebuu kaana ahaaday caaqibatu ladiina kuwii cirib dambeedkooda kaanuu ahaayeen min qablihim iyaga hortood ahaayeen kaanuu waxay ahaayeen kuwaa hore oo kuwan ka horreeyey hum iyagu ashadda kuwa darnaan badan minhum kuwan kufaaru maka ka darnaan badan quwatan xagga xoogga iyo wa aahaaran saamaynta fil ardi dhulka ay saameeyaan raad xagga raadkoodana waa uga darnaan badan yihiin fil ardi dhulka ay yacnii dhexdiisa oo calaamadahoodii iyo wixii ay dhiseen iyo buurihii ay qodeen iyo wixii ay jeexeen baa dhulka yaalla kuwana ma jeexi karaan faahadahum ullahu alla waa qabtay bidunuubihim bisababi dunuubihim ayuu alla u qabtay dunuubtooda darteed wamaa kaana allaahu alla ma ahaan wamaa kaana lahum uma ahaanin dheh min allaahi alla xaggiisa ugama ahaanin iyagu min waaqin ku dhowrayo ayb ku ilaaliyo oo cadaabkii ka dhowro uma xagga ah ilaahay xaggiisa ugama ahaanin ayb dalika kaagaasi waaqicun calayhim dushooda mid ku dhacaya waayo cadaabka biannahum bisababi annahum iyagu kaanad waxay ahayd ta'tiihim inay u imaanaysay rusuluhum rusushoodii bilbayinaati xujooyin cadcad ay ula imaanaysay fakafaruu way kufriyeen faakadahum ullahu alla wou qabtay oo cadaab buu ku qabtay inahu alle qawiyun mid awood badan waaye shadiidulciqaabi ciqaabkiisu uu daran yahay marka walam yasiruu fi lardi fayanduruu waxaan kusoo marnay aayaddan oo kale fi suurati ruum marka fayanduruudaasna waxaa ku bannaan yasiiruuda in lagu cadfo maxalu jar bay taagnaanaya waxaa kaloo bannaan in jawaab looga dhigo markaa yacni nafyigaas ee istifhaamkaas awalam yasiruu miyaynan soconin fil ardi dhulka korkiisa miyaynan ku soconin fayanduruu markaa ay eegaan oo ay fiiriyaan kayfa sideebo kayfana kaanada khabarkeeda waay maadaama istifhaam ay tahay sadaaratulkalaam bay leedahay khabarkii kaanadii oo lasoo hormariyey waay kayfa sideebuu kaana ahaaday caaqibatu ladiina kuwii cirib dambeedkooda kaanuu ahaadeen min qablihim iyaga hortood ay wujiduu min qablihim kuwii iyaga hortood la helay oo jiray siday ahaayeen kaanuu waxay ahaayeen hum iyagu ashadda kuwa daraan badanoo minhum iyaga ka daran quwatan xagga xoogga iyo wa aahaaran xagga raadka fil ardi dhulka korkiisa uga daran ayay ahaayeen raadka ay dhulka ku leeyihiin kuwa uga daran bay ahaayeen oo kuwii hore ayaa kuwan ka daran faahadahum llahu iyagoo sida ah alla waa qabtay bidunuubihim bisababi dunuubihim buu u qabtay wamaa kaana lahum iyaga uma sugnaanin min allahi ilaahi xaggiisa cadaabka alle ee xaggiis min waaqin ku ka dhowro uma sugnaanin iyaga ma lahaanin dalika kaagaasi alamru arrinku dalika kaagaas waay biannahum bisababi annahum iyagu kaanad inay ahayd darteed ayaa cadaabka ugu dhacay ta'tiihim inay u imaanaysay rusuluhum rusushoodii bilbayinaati xujooyin cadcad ay ula imaanaysay fakafaruu way kufriyeen markiiba faakadahum ullahu alla waa qabtay inahu alle qawiyun mid awood badan waayo shadiidulciqaabi ciqaabkiisu uu daran yahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed